أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة قال الشيخ العلامة عبد الله بن سمير الحضرمي فصل في بيان الأحداث faslun haadaa midkani faasilun mid wax kala saarow fii bayaani alaxdaad wuxuu u fasal yahay waxyaalaha weysada jebiya caddayntoodii maadaama sheekhu raximahu llahu tacaala fasalkii hore uu noogu soo caddeeyey furuudu lwuduu waxyaalaha looga baahan yahay ee waajibka ku noqonaya qofka weyse qaadanayo waajibaadkii weesaqaadka maadaama uu soo caddeeyey soona dhammaystiray sheekhu raximahu llahu tacaala halkan wuxuu rabaa inuu ku caddeeyo waxyaalaha burinayo weesaqaadka nawaaqid alwuduu nawaaqid alwuduu'i weesaqaadka waxyaalaha buriya arbacatu ashyaa'a afar shay wey afar shay ayaa qofka weysadiisii ka burin kara haddii afartaa shay inay qofka ku kulmaan oo afartooduba ay wada kulmaan loolama jeedo ay axadu haadihi alashyaa ayaa loola jeedaa afartooda hal xabo oo ka mid ah ayaa weysadii jebinaya ee afartoodu inay meel ku wada kulmaan shardi ma aha alawalu kan ugu horeeya weysadii burinaya alkhaariju waa midkii ka soo baxay min axadi sabiileyn labada jid mid ka mida kii ka soo baxay labada jid mid ka mida kii ka soo baxay min qubulin qubulka ah meesha laga kaadiyo ah aw amase duburin ama dabadii ah riixun dabayl ah aw hayruhu hayru riixi ama dabayshaa hayrkeeda ah ila almaniya menigii maahane kan ugu horeeya sheekhu wuxuu inoogu sheegay raximahu llahu tacaala alkhaariju min axadi sabiileyn labada jid mid ka mida kii ka soo baxay min qubulin qubulka hore meesha laga kaadiyo wixii ka soo baxa aw duburin ama dabadii ah meesha laga kaadiyo iyo meesha laga saxaroodo labadaasaa loola jeedaa labada jid labadaa jid haddii mid ka mida ay wax ka soo baxaan kaasi waa naaqid min nawaaqid alwuduu waa waxyaalaha wuxuu ka mid yahay weysaqaadka markaas burinaaya waxa ka soo baxa la fiirin maayo waxay yihiin walow xataa qoray ha ka soo baxo dabaylo ha ka soo baxdo saxara ha ka soo baxdo kaadiyo ha ka soo baxdo dhiig ha ka soo baxo noocuu doona ha noqdo waxa soo baxay ayu shay wax kasta oo ka soo baxa labadaa jid weysadii way burinayaan haadaa bayaanun lisabiileyn waa caddayn labada jid uu sheekhu kuu caddeeyey oo min ayi saqbin kaana ama duleel ha ka soo baxo kale idaa kaana axaduhumaa munsadan insidaadan khilqiyan yacnii halkan sharax wuxuu uga hadli haddii labadii jid mid ka mida aysan waxba ka imanayn uu xidhan yahaba labadii jid mid ka mida ayaa xidhan oo dabadii yaaba xidhan oo ilaahayba subxaanahu wa tacaala qofkan looma abuurinba daba uu ka saxaroodo maba loo abuurin tusaale ahaan waaba xidhan tahaba laakiin meel kaleo duleesha ayaa jirkiisii ilaahay uu ka furay meel kaleo duleeshaa wax ka yimaadaan dabadiina waaba xidhantao maba loo abuurinba daba ay wax ka baxdo qofkaa xukunkiisu see noqon duleelka kale ee furan wixii ka soo baxa ayaa naaqid noqonaya markaa oo weysada burinaya wa kaana alkhaariju min athaqabati duleelka kale oo meesha ka furan kan ka soo baxayaana munaasiban uu yahay mid munaasib u ah lilmunsadi midka xirmay midka xirmay uu munaasib u yahay kanka an insada waxaa xirmay alqubul meeshii tusaale ahaan kaadidu ka soo bixi jirtay aa xidhantay fa kharaja minhaa min tilka thaqba duleelkii kale oo jirka ka furmay waxaa ka soo baxay bawlun kaadi ooba kaadidaas waxay munaasib u tahay meeshii xidhantay oo qubulka ila xirmay qubulkii kaadidu munaasib u tahay marka duleelkaa kale oo jirka ka furmay wixii ka soo baxa oo kaadi u eeg weysadii waa burinayaan awi dubur ama waxaa xirmaba dabadii dabadiiba ilaahay uma abuurinba waa xidhan tahay fa kharaja minhaa min tilka thaqba meel kaleo duleelah waxaa ka soo baxay haa'id saxaradii saxradii meel kale ka socotaa ilaahayna uguma talagelin oo dabadii waaba xidhan tahayba oo looma abuurinba meel kaleo duleela saxaradii ka socotaa waa naaqid saxaradaas way burinaya weysaqaadkii wakadaa waxaa la mida idaa kaana hayra munaasib liwaaxid minhumaa ka dam haddii labadoodiiba aysan munaasib u ahayn qubulkii iyo daba iyo duburkii labaduba uusan munaasib u ahayn waxa duleelka ka soo baxay sida dhiig oo kale waa la mid weysada waa burina see marka la yeelay haddii uu munaasib u yahay lilmunfatix wa ama in kaana shayga khaarijkaa duleelka kale ka soo baxay munaasiban lilmunfatixi faqad meesha duleelka furmay ayuu munaasib u yahay bis falaa naqda markaa dee weysadii burin mayso haddii dulaalka furmay bis uu munaasib u yahay oo labadoodiiba uusan markaa munaasib uusan u ahayn dee markaas naaqid noqon maayo weysadii ma burin maayo wa amaa in kaana axaduhumaa munsadan insidaadan caaridan halkanna sharax wuxuu uga hadli haddii insidaad caariduu jiro oo insidaad caarid waxaa loola jeedaa ilaahi waa u abuuray labadii jid ilaahi wuu u abuuray subxaanahu wa tacaala laakiin cuduraa yimid oo cuduray u xirmeen waa dadka qalliinka inta lagu sameeyo dabadii dhakhtarku in muddo kooban uu dabadii markaas xiraayo saxaradu inay u gudubto oo qofkii marka dhakhtarku uu furaayo keliyaha oo kale inuu ka saxaroodo waa dadka dhaawaca ama xabaddu ay ku dhacday dadkaa xukunkeeda see la yeeli oo keliyaha ka saxaroonayo oo dhakhtaraa xiray yacni xabadaa ku dhacday waa la xiray dhinaca kelidaa loo fasaxay inuu ka saxaroodo muddo kooban ka bacdina xididkii loo sii wareejiyo dabadii caadi uga saxaroonayo qofkaasuu marka masaladan dambe ay ka hadlay wa amaa in kaana axaduhumaa labadooda midkood hadduu yahay munsadan mid xirmay insidaadan caaridan waa xirmid yacni hadda timid oo hore uma xirnayn falaa budda waxaa laga maarmaana an takuuna haqaba qariiba min almacida duleelka dhakhtarku furay waa inuu markaas u dhow yahay macidada caloosha waa inuu u dhow yahay haddii caloosha meel u dhow markaas dhakhtarku uu duleeliyo meeshaana uu ka saxaroonaayo dee markaas waa naaqid min nawaaqid alwudu weysadii waa bure markaas marba haddii dhakhtarku meesha uu duleeliyey ay tahay meel u dhow maciddadii calooshiiba meel u dhow hadday tahay waa burine markaas maxaa yeelay meeshana waxay beddel ka tahay dabadii xidhantay oo dhakhtarku uu xidhay ayaa waxaa beddel ka ah duleelkan furmay oo ka furmay meel caloosha u dhow marka weysadii waa burin markaa qofka keliyaha ka saxaroonaya isaguna haddii ay wax ka yimaadaan weysadii waa ka burtay fa in kaana fii rijlihi aw naxwihaa ama lugta iyo wixii la mida laakiin haddii laga furo calooshiiba uma dhowa lugihii iyo wax la mida meelahaasaa laga furay oo meelahaasa saxradu ka imaanee lam yanqud ilkhaariju minha weysadii markaas buri mayso waxaa shardi ah haddii insidaad caarida yimaado in meeshu caloosha ay u dhowdahay hadday caloosha u dhowdahay weysadii waa burinay hadday caloosha ka fog tahana weysadii ma burinayso markaas waa waxyaalaha dhakhaatiirtu maaragtaa qofka markay qalin ku sameeyaan xukunkeedu kaasuu noqon markaas alأwl alkhaarij min axadi sabiileyn min qubul aw dubur qubulkii ama dabadii waxaa ka yimid riixun dabayla dabayl weeye waxa yimid oo soo baxay aw hayruhu hayru riix ama dabayl hayrkeed dabaylaa ka timid dabadii ama wax kalea ka yimid walow qorob ah ka soo dhaco waa naaqid mar walbaba min nawaaqid اlwudu hada kani bedel min qowlihi alkhaariju bedel ka yahay ay sawaaءun kharaja dalika الriix min alqubul aw اdubur oo dabayshani ama haka timaado dabada ama meesha laga kaadiyaba dabayshu ha ka timaado waa isla mid mar walbaba weysadii waa burtay laakiin waxaa shardi ah marka la leeyahay wixii labada jid ka yimaada noocay doonaanba ha noqdaan weysada waa burinayaan waxaa shardi ah an yakuuna shaksu xayan qofku waa inuu nool yahay amaa qofkii meydka ahaa haddii tusaale ahaan meydka ilaa waa loo weyseeyaa kabacdina waa la dhaqaa inta loo astajeeyo qofka meydka ah oo loo weyse qaado ayaa kabacdi la dhaqaa qofka meydka ah meydkii tusaale ahaan waad u astajaysay waa u weysaysay markaad u weyse qaaday qofkii meydka ahaa ayaa wax ka yimaadeen gadaashiisaa saxaro ka timid saxaro ayaa meydkii ka yimid markaad u weyse qaaday kabacdi ood dhaqday kabacdi ayaa meydkii saxaro ka timid xukunkeedu muxuu noqon dee qofkaa meydka ah weysadii ka buri mayso maxaa yeelay weesayay ka burtaa qof nool bis qof nool bis ayaa weese ka burtaa amaa qofka meydka ah weese kama burto walidaalika haddii qofkii meydka ah intaad u weyse qaaddo markaad u weyse qaadday kabacdi dabadiisii ay wax ka yimaadaan markaa weysadiisii sidii u jirtaa kaliya waxaad samaynaya nijaasadaasaad ka mayre nijaasada in laga mayro ayaa waajib noqonaysa bis laakiin ma dhahayno aan ku soo celinno weysaqaadkii meydka meydka weysaqaadkiisii aan ku soo celinno ma dhahayno marka naaqidkan oo haddii labada jid mid ka mid ay wax ka soo baxaan in weysadu buraysana axaadiis fara badan ayaa ku soo aroortay oo waxaa ka mid a xadiiskii bukhaari uu wariyey min xadiisi abi hurayra xadiiska abi hurayra oo nabiga salى اllahu عalayhi wasalam uu yidhi laa yaqbalu llaahu salaata axadikum qof adinka idinka mida salaadiisii ilaahay ma aqbalayo idaa axdatha haddii weysadu ay ka burto xataa yatawada ilaa uu ka weyse qaato qiila liabi hurayra waxaa lagu yidhi mal xadaث abi hurayra waxaa lagu yidhi xadadka muxuu ula jeedaa rasuulku salى اllahu عalيyه wasalam qaala fusaa'un aw duraad markaasuu wuxuu yidhi waa dabaysha dabada ka imaanaysa dabada waxa ka soo baxaya taasuu ula jeedaa rasuulku salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi ow gayruhu hayru riix ila almaniya manidii maahane manida uu ka soo reebay sheekhu raximah اllahu tacaala ilaa wuxuu ku soo yidhi labadaa jid wax kastoo ka soo baxa weysadii waa burinayaanuu ku soo yidhi laakiin waxaa laga soo reebi manidaa laga soo reebi manidii ayaa laga soo reebi manidu iyadu waxay keentaa qubays laakiin weysadii ma burinayso ila almaniya ay ilmuujiba lilgusli waa manid yacni isagu wuxuu waajib yeeli qubays falaa naqda bihi weysadii manidu kuma burayso ka-an amna see ku suurtogeli qofka qof maniyu ka timid weysadiina aysan ka burin see suurtagal ku noqone waxay suurtagal ku noqon kaan amnaa qofkii meni ayaa ka timid oo waa meni keenay bimujaradi nadarihi oo haweenuu fiiriyey ama islaantiyaa nin fiirisay markaasaa sidaas meni uga timid waana weyse qabay qofka markaa dee meniyaa timid weysadina waa u jirtaa wa huwa ta'amulu biru'yati alcayn wax ku fiiriyey liannahu awjaba menidu waxay waajib yeeshay acdama alamrayn labadii arrimood kii weynaa ayay waajib yeeshay wahuwa alqusl waa qubayskii bikhusuusi kownihi meniyan waxayna ku waajib yeeshay inuu meni yahay khaasnimadeeda falaa yuujibu ma waajib yeelayo menigu adwanahumaa adwana alamrayn labada arrimood midkii ugu liitay ma waajib yeelayo wahuwa alwudu waa weysaqaadka bicumuumi kownihi khaarijin inuu khaarij yahay cumuumkaas kuma waajib yeelayo weysaqaad menidu weysaqaad ma keento laakiin waxay keentaa qubays uunbay keeni athaani midka labaad oo nawaaqidulwudu ka mid ah kan labaadoo weysada burinaaya zawaalu lcaqli waa caqliga zuulitaankiisii binowmin hurdo uu ku zuulo aw gayrihi gayri nowm ama hurdada gayrkeed uu caqligu ku zuulo kan labaad oo weysada buriya waxaa weeye qofka haddii caqligii uu ka zuulo isagoo weyse qaba caqligiiyaa ka tegey caqligu noocuu doonaba ha ku tagoo hurduu caqligii uga tegey aw gayrihi gayri nowm ama hurdo waxaan ahaynaa caqligii uga baaba'ay ka junuunin waali oo kale oo qofkii maalan yani waaliya ku dhacday ama waa suuxay markaasaa caqligii uu ka baaba'ay ama qofkii waa seexday markaasaa caqligii uu ka tegey marba haddii caqligaasi uu tago weysadii markaas way burtay laakiin waa haddii marka uu xaqiiqsado haddii xaqiiqo hurdadu ay tahay wy laakiin qofkii asagoo weyse qaba haddii uu shakiyo oo uu yidhaah talow ma huruday mise ma hurdin shaki hadduu yimaado mas'alatu shaki waxba kuma buraan maxaa yeele weysaqaadkaagu muxuu ahaa yaqiin markii hore hurdada ka hor shakigan intuusan imaanin maxaa yaqiin ku ahaa ood hubtay inaad weyse qabto waad ishubtay marka ka bacdi maxaa yimid shaki shaki marka yaqiintii ma baabi'in karo shakigu waa wax daciifa yaqiin horay u jirtay shakigu ma baabi'in karo marka qofka hadduu ku shakiyo inuu hurday iyo inuusan hurdin weysaqaadkii ka buri maayo markaas laakiin hurdadan oo caqligu uu ku zuulay marka weysada ay burinayso waa dadka kale oon ambiyada ahayn amaa ambiyada iyo rususha ilaahay hadday hurdaan ayagu weysadii kama burto xugum ahaan xadiis saxiixa ayaana nebigu sidaa ku caddeeyey sala allahu calayhi wasalam innaa macshara alambiyaa tanaamu acyununaa walaa tanaamu quluubuna nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi annagu haddii aan ambiyo nahay oo rusushii ilaahay haddaanu nahay indheheenna ayaa hurda laakiin qalbiga kama hurudno qalbiga kama hurudnuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka waxaa weeye ambiyada ilaahay rususha ilaahay qalbiga kama hurdaan saas awgeed caqligoodii wuu joogaa iyaga caqligoodii iyaga wuu joogaa marka ambiyada yacni weysadu ugama burayso hurdada iyagu ay hurdaan laakiin waxaa loola jeedaa dadka kale ilaa nawma qaacidin qofkii fadhiyey hurdadiisii maahane qofkaasoo mumakkinin ku adkeeyey maqcadahu salkiisii min alardi dhulka ku adkeeyey ilaa qof qaabkaas u hurday maahane qof isagoo salkiisii dhulka ku adkeeyey sidaa u hurday oo intuu lugihii isdhaafsaday baridii salka yacni ku adkeeyey dhulkii ku adkeeyey oo sidaa ku hurday qofkaas hurdadaas qabatay weysadii kama burinayso maxaa yeelay ewelba waxaa laga baqaayey qofka maadaama maaragtaay uu hurday inay dabada wax ka yimaadaan ayaa laga baqaayey ilaa xadiiskii wuxuu ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiiskii abu daawuud iyo ibnu maajah iyo imaam axmed ay warinayeen ayaa wuxuu rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalam alcaynaani wikaa'u sahi labada indhood waa yacni xariggii dabada dabada xarig waxaa u ah oo inay wax ka soo baxeen iyo inaysan dabada wax ka iman waxaa lagu fahmi karaa labada indhood inay soo jeedaan labadaada indhood inay soo jeedaana lagu fahmi karaa labada indhood waa xariggii dabada fa idaa naamat alcaynaani labada indhood hadday hurdaan istadlaqa alwikaa xariggii waa furmay faman naama qofkii hurda falyatawada ha weyse qaato qofkii hurda ha weyse qaato yui rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka caleyh laakiin qofka haddii qaabkaas uu u fadhiisto lugaha intuu isdhaafsado salkii uu ku adkeeyo meesha uu fadhiyo uu ku adkeeyo saa uu u hurdo weysadii ka buri mayso maxaa yeelay dabadii fursad uma helayso inay wax ka soo baxaan dabadii fursad ay wax uga soo baxaan maba helayso qofku salkiisii ayuu dhulka uu ku adkeeyey luguhi intuu isdhaafsaday taana waxaa deliil u noqonaya xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey oo wuxuu ahaa kaana asxaabu rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam yantadiruuna alcishaa asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay sugi jireen cishaha cishahay sugi jireen xataa takfiqa ru'uusuhum ilaa madaxyadooda iyagoo fadhiya ay raaracsadaan cishaha markay sugayaan intay hurdoodaana madaxooda uu raaracsan jiray asxaabta huma yusalluuna waa tukan jireen walaa yatawada'uuna asxaabtu mana weyse qaadan jirin cishahay sugayaan madaxiina waa raaracsaday hurdo darteed oo madaxii la raaracsaday asxaabta marka waa iska tukan jireen mana weyse qaadan jirin saasaa imaam muslim saxiixiisa ku wariyey culimmada marka xadiiska waxay ku xambaareen inay asxaabtu markaa u fadhiisan jireen qaabkan ah almumakin maqcadahu min alard qof salkiisii dhulka ku adkeeyey inay qaabka asxaabtu u fadhiisan jireen sidaasna weysadu aysan uga buraynin oo cishahaba sidaas ay nabiga ula tukan jireen sala allahu calayhi wasalam laakiin ilaa nawma qaacid ilaa nawma qaacid mumakinin maqcadahu min alardi marka la leeyahay waxaa shardiya uun an laa yakuuna bayna almaqcad waalmaqar tabaacud adiga dabadaada iyo meesha aad ku fadhiso waa inaysan u dhaxaynin kala fogaasho waa inay isku dhegan yihiin salkii iyo meesha aad ku fadhiso inay isku dhegan yihiin ayaa shardi ah oo aysan kala fogeyn haddii laakiin duleel uu u dhexeeyo salkii iyo meesha aad ku dhexayso duleel uu u dhexeeyo oo dabadu markaas ay fursad u heli karto inay wax ka yimaadaan haddii markaas weysadii way kaa buri haddiiba tabaacud uu u dhexeeyo الرابع مدك أفراد من نواقض الوضوء الثالث الثالث مدك السدحاد من نواقض الوضوء كم إذا وحياله وسقات كبرناي التقاء بشرتي رجل وامرأة نن إيرنا كركوذا كلن كوذو نن إيرنا كركوذا كلن كوذو نن إيرنا تاسو كبيرين ووين نن إيرنا تاسو أجنبيين أجنبي كلاءه min hayri xaa'ilin shay u dhaxeeya la'aantiisna ay kulmaan jirkooda nin iyo naag oo xaddul ishtiha gaaray ajnebi kale ah oo wax u dhexeeya aysan jirin ayaa jirkoodii istaabtay taabashada jirkooda uu istaabtay waa naaqid min nawaaqid alwuduu waa waxyaalaha weysaqaadka burinaaya waa qeybtii saddexaad oo weysadu ay ka buraysay maxaa yeelay waxaa imaamu shaafici raximahu llahu tacaala uu deliishaday qowlka ilaahay aw laamastum الnisaa aw laamastum الnisaa dumarka haddii aad taabataan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi weysadiinnu waa burtay marka lamsigaasna imaamu shaafici wuxuu ku fasiray in loola jeedo aljasu bilyad waa taabasho gacanta lagu taabto ayaa imaamu shaafici ku fasiray isagoo marka imaamu shaafici ku raacay tafsiirkii cumar bnu اlkhadaab sayidina cumar bnu اlkhadaab isagana aayadda aw laamastum الnisaa wuxuu ku fasiray in loola jeedo aljasu bilyad in gacanta lagu taabto gacanta idin lagu taabto haddii nin iyo naag kale ajnebi ah ay istaabtaan weysadii sidaasay ku burtay waxaa kaloo aayadda sidaa ku fasiray cabdullaahi ibnu mascuud waxaa kaloo aayadda sidaas ku fasiray cabdullaahi ibnu cumar asxaabtaas waxay intooda badan ay ku fasireen aayadda in loola jeedo gacan ku taabasho in loola jeedo aljasu bilyad in loola jeedo walidaalika xadiiskan dhahaya oo yacni nebiga sala allahu calayhi wasalam kaana yuqabilu bacda nisaa'ih nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa qaybo ka miduhu soo dhunkoon jiray waana tukan jiray walaa yatawada mana weyse qaadan jirin rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo intuu dumarka qayb ka mida dhunkoodo uma kharaja ila asalaati walaa yatawada salaaddu isaga bixi jiray mana weyse qaadan jirin rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiiskaas dhahaya xadiiskaasi waa xadiis daciifa bukhaari ayaa daciifiyey imaamu albukhaari sida tirmidi uu sheegay imaamu tirmidi sida uu ku sheegay sunankiisa imaamu albukhaariya xadiiskaas daciifiyeyo xadiisku xadiis loo deliishan karo haweenka iyo ragga kale ajnebiga ah inaysan weyse iska jebin karin looma deliishan karo oo wuxuu yidhi bukhaari xadiiskaas ma sugna oo waa xadiis daciifa walidaalika xadiis xoog leh hal xadiisoo xoog leh oo loo hayo nin iyo naag kale ajnebiya inaysan weysada iska jebinaynin xadiis ku soo arooray oo saxiix oo maba jiroba hadduu xadiis saxiixa ku soo aroori lahaana haddee maba khilaafeenba imaamu shaafici iyo sayidina cumar bnu alkhadaab iyo cabdullahi bnu mascuud iyo cabdullahi bnu cumar maba aysan khilaafeen hadiis xadiis saxiixu uu jiri lahaa sidaas awgeed mar walbaba waxaa wanaagsan qofka marba haddii haween ka ajnebi ah marba haddii iyo nin ajnebiya ay istaabtaan inuu qofku weyse qaato mar walbaba waa waajib weyse qaadka inuu sameeyo waajib wey adiga maxaa salaadaadaba khilaaf geliyey salaadaada maxaa khilaaf geliyey haddaad tidhaaho madaahibta isku khilaafsan oo abi xaniife iyaa qaba iyo cabdullahi bnu cabbaas iyaa qaba inaysan ragga iyo haweenka kale ajnebiga wax kala jebinaynin salaadaadii markaas waxay noqonee salaad laysku haysto oo laysku khilaafsan yahay ayaad aakhire la istaagaya ilaahay hortiisa laakiin haddaad iska weyse qaadato cid salaadaadii wax ka sheegaysaah ma jirto oo ilaahay waxaad la hor istaagtay salaad laysku waafaqsan yahay inay saxiix tahay adiga marka labadaa mid kala dooro salaad laysku haysto inaad ilaahay hortiisa la istaagto iyo salaad cidna aysan waxba ka sheegaynin inaad ilaahay hortiisa la istaagto oo laysku waafaqsan yahay inay saxiix tahay labadaa dariiq middii kuu roon dooro midda roonna way cadda midda roonna way caddahay oo qof walboo caqlila uu qaadanayo oo uu dooranayo waa alkhuruuj min alkhilaaf mustaxabun mar walbaba khilaafka in laga baxo way wanaagsan tahay athaalidu midka saddexaad iltiqaa'u basharatay rajulin wamra'a nin iyo naag korkoodii kulankoodii woy ninkaayo naagtaasoo kabiirayni waaweyn marka kabiirayni maxaa loola jeedaa waaweyn waaweynka ulajeedadama waxaa loola jeedaa inay mid walbaa shan iyo toban sano gaaro saas loolama jeedo alkibar hunaa bimacnaa albuluuq xadda ashahwa weyninka halkan waxaa loola jeedaa gabadhuna inay gaartay xad la ishtahayn karo oo la leeyahay maaragtaahay inay guri geli karto oo la ishtahayn karo guri ay geli karto ninkuna wiilkuna waa inuu gaaro xad laysdhihi karo wiilkana allaylehe waa guursan karaa oo xaddul ishtiha waa gaaray xad la ishtahayn karo mahane shan iyo toban sano inay gaaraan waxba shardi ma aha waxba shardi ma aha gabadha marba haddii dabeecada saliimka ahi ay ishtahayn karto wiilkana dabciga saliimka ahi uu ishtahayn karo xaddul ishtiha labadooduba ay gaareen haddee markaas waxay noqonayaan kabiireyn kuwo waaweyn ay noqonayaan shardi ma aha inay shan iyo toban sano ay gaaraan ajnebiyeyni ajnebiyeyni maxaa loola jeedaa nin iyo naag kale ajnebi yacni ajnebiga ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa dad markaas aan maxram isku ahayn dad aan maxram aan isku ahayn maxramkana waxaa loola jeedaa man meeshan marka la marayo baabu nawaaqid alwuduu maxramka waxaa loola jeedaa man xaruma nikaaxuhaa cala ta'biid adiga maxram waxaa kuu noqonaya baabu nawaaqid alwuduu marka la joogo waa qof gabar nikaaxeedu uu xaaraan kaa yahay cala ta'biid weligaaba aadan nikaaxsan karin taasaa maxram ah wixii ka soo haray weysada waa kaa jebinaya maxram maxaa la yidhaha man xaruma nikaaxuhaa cala ta'biid gabar guurkeedu uusan kuu bannaanayn weligeed oo maalan sida habaryaraha iyo walaalaha iyo eedayaalka iyo ayeyaal iyo hooyayaal iyo waxaasoo dhanaa maxram la yidhah kuwaas marka oo ta'biid ebedba uusan maaragta nikaaxoodii uusan kuu bannaanayn wixii ka soo haray ayaa loola jeedaa ajnebi ajnebi marka ajnebi maxaa soo gelaya calaa hada tacriif tacriifkan markaan nidhaha baabu nawaaqid ulwuduu marka la joogo oo waxaa dee ajnebinimada xagga weese burinta un baa loola jeedaahe waxaa soo gelaya haweenayda markaas adigu aad qabtid ilaa haweenayda adigu aad qabtid markaad guursanaysay guurkeedu xaaraamkaaba ahaynoo waadba qabtaaba waadba guursatid marka saasay binisbati markii dhinaca nikaaxa la yidhaaho maadaama nikaaxeeda uu kuu bannaanaaday waa ajnebi ajnebiyaad kala ahaydeen oo weysada waa kaa burinaya naagta aad qabtid dadka qaaraa ku ishkaal geliya waxay u maleeyaan waxay yidhaahaan oo naagta aan qabo waaba maxramkayga see weyse iga jebine maxramka yacni wuxuu leeyahay abwaab baab walba maxramka meelaa loo fiiriya sax way islaanta markii laga fiiriyo dhinaca khalwada inaad la khaali noqonaysid inaad la safraysid in haweentaadii ay tahay dhinaca markii laga fiiriyo waa sax waa maxram laakiin markii laga fiiriyo baab nawaaqid ulwuduu weese ma jebisaa mise ma jebiso markii laga fiiriyo waxaa lagu daraa kuwa weysada jebiya kuwa weysada jebiya ayaa lagu daray dhinaca weese jebinta markii la yidhaaho ilaa maxram waxaa la yidhaha baabu nawaaqid ulwuduu marka la joogo man xaruma nikaaxuhaa cala ta'biid waa qof nikaaxeedu uu ebedba uu xaaraamkaa yahay ayaa loola jeeda alraabicu midka afaraad oo nawaaqid ulwuduu ka mida masu qubuli اlaadamiy aadamiga qubulkiisa taabashadiisa wey qubulka waxaa loola jeedaa waa meesha laga kaadiyo meesha laga kaadiya qubul loola jeedaa aadamiga qubulkiisa qubulkaa taabashadiisa wey aw xalqati duburihi duburi اlaadamiy ama aadamiga dabadiisa dabadaa wareegeeda taabashadeeda wey yacni waxaa loola jeedaa qofka bini aadamkaa meesha uu ka saxaroodo oo weliba wareegga saxaradu ka soo baxaysaa loola jeedaa meesha wareegsan oo saxaradu ka soo baxdo ee dabadan kore dabadan kore oo baridan baridan waxba ma jebinayso baridan meeshan haddii la taabto wasada jebi mayso laakiin had meesha wareegsan oo saxaradu ay ka imanayso kaas weeye haddii la taabto oo wasadu ay jebinayso waxaa kaloo la mid ah qofku meesha uu ka kaadinaayo ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo meeshuu ka kaadinaayo hadduu asagu iska taabto ama qof kale uu ka taabto waa bura weysadii adigayaa iska taabtay meesha aad ka saxaroonaysay oo wareeggaa meeshii aad ka kaadinaysaad iska taabatay ama qof kale aad ka taabatay bes weysadii way kaa burtay walow sahwan halmaanba ha u taabtay xataa adoo halmaansan haddaad iska taabatid meesha saxaradu ka imanayso oo wareegga ah ama meesha aad ka kaadinayso halmaan haddaad u taabatid weysadii way kaa buri walow mubaanan xibinta aad taabanayso xubin xataa qofka laga jarayba ha noqoto oo bannaankaba iska taalla xubin banaanka iska taaloo jaray haba noqoto xayثu sumiya farjan walow ashalla walow sagiiran aw meyitan qofku qof meydaba ha noqdo qof sagiira ha noqdo farjigu haba noqdo farji ashal oo qalalayba ha noqdo wuxuu doona ha noqdo min nafsihi isagaa iska taabtay ow hayri ama qof kalu ka taabtay wa huwa qubulka fi الrajuli jamiicu nafsi اlqadiib oo ninka waxaa loola jeedaa meesha yani laanta dhanaa loola jeedaa meesha dhan u ka kaadsayo kulligeed ayaa loola jeedaa dhammaanteed meesha hore kaliya ma aha waa dakarka cawradiisa o dhan meesha uu ka saxaroonayo kulligeedaa loola jeedaa ow maxalli qadcihi ama waa booskii laga jaray haddii dakarku uu ka jaray oo cawrada laga jaray meeshii laga jaray hadduu taabto weysadu waa ka buri laa maa tanbutu calayhi alcaana meesha tintu ay ka soo dhalanayso hadduu uu taabto ninku iska taabto ama isaga laga taabto weysadii ma ka burayso waa tinta hoose meeshay ka dhalato meeshaas ma burayso walbaydataani labada baydo iyaguna weysadii burin maayaan hadduu ninku iska taabto labada baydo waxaa loola jeedaa waa xaniya xaniya hadduu taabto ilaa meesha yacni dakarka oo cawradaas oo dheer kaas unbaa weysada jebinaya xaniyaha weysada ma jebiyaan xaniyaha weysada ma jebiyaan meesha tintu ka soo dhalato iyaguna weysada ma burinayso wamaa bayna alqubuli waddubur dabada iyo meesha laga laga kaadiyo inta udhexaysa iyaguna ma burinayaan haddii la taabto wa fi lmar'ati naagta meesha weysada hadday iska taabato ama laga taabto qofkii taabtay ee ka buraysa iyadoo hadday iska taabatana ay ka buraysana waa shafraaha waa labadeeda faruuryood waa meesha cawradeeda labadeeda faruuryood almultaqiyaani ee kulmaaya faruuryaha kulmaaya wey labada faruuryood oo kulmaaya loola jeedaa wahumaa xarfa alfarji waa farjiga labadiisa gees almuxiidaani bihi ee farjiga hareeraynaya ka ixaadati shafatayn bilfami sida labada faruuryood ay afka u hareereeyaan oo kale faruuryaha booska u gaaraya kaas weeye iyagana faruuryahaasa loola jeedaa hadday iyadu iska taabato amaba maaragtaahi laga taabto qofkii taabtay ayaa markaas weysadu ay ka buri iyadu hadday iska taabatana weysadii waa ka burtay marka taas waxaa caddaynaya in naaqid uu yahay haddii cawradaa la iska taabto oo qofkii asagu iska taabtay ama haddaad qof kale ka taabato haddii ka weysadu inay kaa burayso waxaa caddaynaya xadiiskii imaam axmed iyo ibnu xibbaan iyo daara qudni saddexduba ay warinayeenoo oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu yidhi idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjih axadkiin hadduu gacantiisa la gaaro cawradiisa walaysa baynahumaa sitrun walaa xijaab gacantii iyo cawradiina wax astura iyo wax xijaaba u dhaxeeya aysan jirin falyatawada haweyse qaatuu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam gacantaadii calcashaada iyadoo wax xijaaba oo astura oo cawradii ka dhexeeya aysan jirin haddaadba iska taabatay adigii cawradii ama qof kale aad ka taabato weyse qaaduu ku yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiiskaas imaam axmed ibnu xibbaan daara qudni saddexdoodaba way wariyeen wa qawaahu alxaafid ibnu xajar fii kitaabihi atalkhiis kitaabkiisa talkhiis ayuuna isnaadka xaafidku uu ku xoojiyey oo xadiiska wuxuu yidhi waa xadiis xoog leh xadiis kaleo iyadana busra bintu safwaan xadiiskii ay warinaysay oo tirmidi asaguna macnahan oo kaleu ku soo aroorooo man masa dakarahu falaa yusalli xataa yatawadda qofkii cawradiisa taabtaa yuusan tukanin uu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam ilaa uu ka weyse qaadanaayo ilaa uu ka weyse qaadanaayo yuusan tukanin uu yidhi waa xadiiska tirmidi uu sunankiisa oo isaguna ku wariyey taabashada xaggee weeye marka bibadni raaxa bibadni raaxa calaacasha caloosheeda lagu taabto oo qofka cawradiisa hadduu asagu iska taabto meesha uu ka saxaroonayo wareegga ama uu iska taabto meesha uu ka kaadinayo calaacasha caloosheeda uu ku taabto markaas weeye marka naaqid uu noqonayo oo uu wax burinayo aw butuuni اlasaabici ama faraha caloolahooda uu ku taabtay calacashuu ku taabtay ama faraha calooshoodu ku taabtay waa inta markii sidan laysugu daboolo labada calacalood iyo farahooda markaasaan isugu dabooshid intaas isku daboolmaysa w intaas isku daboolmaysa haddaad cawradaada ku taabato ayay naaqilta oo weysadii ay kaa burin laakiin haddii meesha yacni jirka meeshiisa kale haddaad ku taabato lugtaadoo kalea ku taabatay ama gacantii meeshan calacasha maahane dhabarkeeda ayaad ku taabatay cawradaadii ma kaa burayso markaas ma kaa burayso waxa burinaaya waa labadaas laysku daboolay calacasha iyo faraha calooshooda oo saa laysugu daboolay intaas isku daboolmaysa markaad ku taabato yacni cawradaada aad ku taabato ama adigu qof kale aad ka taabato markaas wey amaa haddii calacasha dhabarkeeda aad isaga taabatid ama qofka aad uga taabato ma kaa burayso markaa bibadni raaxa calacasha caloosheeda lagu taabto ow butuuni اlasaabic ama faraha caloolahooda lagu taabto marka afartaas ayaa waxaa la yidhaha nawaaqid اlwudu waxyaalaha weysada burinaaya afartaas w laga bilaabo kii axadu sabiileyn axadu sabiileyn kii ka soo baxay axadu sabiileyn labada jid marka la leeyahay waxaa soo gelaya ruduubat اlfarji ruduubat اlfarji waa waxyaalaha inta badan haweenka lagu ebteleeyey rudubatulfarji waa soo geliyo waa naaqid oo min nawaaqid ulwudu ka mid a rudubatulfarji ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa haweenayda marka ay egfeshinka uu ku dhaco oo kale qoyaanka ka imaanayo qoyaana ka yimaada cawradii qoyaanka waxaa loo yaqaanaa sharciga islaamka rudubatulfarji qoyaankaas marka egfeshinku uu keenayo oo haweenkii cawradoodii ka imaanaya qoyaankaas labaa loo kala qaaday laba mas'alo ayaa loo kala qaaday imaamu axmed raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi waxaan su'aalay ruduubatulfarji imaamu shaaficiyaan su-aalu yidhi imaamu shaafici ayaan weydiiyey marka ruduubatulfarji waxaa loo kala qaaday haddii qoyaankaas uu ka yimid min waraa baatin ilfarji yacni cawrada dumarka farjiga markii ay fadhiisato oo kaadida iyo ay u fadhiisato intaas muuqanaysa maahane meel ka fog oo dheer haddii qoyaanku uu ka yimid meel fog haddii qoyaanku uu ka yimid waa nijaas weysadiina waa burinay waana nijaas waana naaqid min nawaaqid alwudu waa haddiiba maaragtahay meel baadin oo fog hadduu ka yimid oo qoyaankaas uu ka yimid waana nijaas weysadiina waa burina ama ruduubatu alkhaarija min daahiri alfarji laakiin qoyaanku hadduu ka yimaado farjiga yacni muuqaalkiisan kore oo haweenku markay haweenaydu markay kaadida u fadhiisato muuqaalkan kore qoyaan iska saaran hadduu yahay oo wax gadaal ka yimid gadaal ka soo baxay uusan ahayn wax gadaal ka soo baxay uusan ahayn haddee markaas wuxuu noqon waa meesha maxalul isti laga istinjoodo markay istinjoonayaan ay dhaqayaan meeshaa wax ka yimid qoyaanku ku sinan hadduu yahay fa hiya ruduuba daahira markaas waa iska daahira waa dhididoo kale dhididoo kale uu la mid yahay haddii qoyaankaasi meel fog uusan ka imaanin oo meesha ay ka istinjoonayaan haweenku markay fadhiistaan intaas muuqanaysa bis intaas muuqanaysaoo dhididay hadday tahay waa markaas waxa iska noqonaya waa wax iska daahira weysadiina markaas kama burayso laakiin haddii rudubadaasi ay meel fog ka timid oo waraa baatin ilfarji ay ka timid waana nijaas waana naaqid min nawaaqid اlwuduuq faslun hadakani faasilun mid wax kala saarow marka waxaa jira masaa'ilka waxaan soo qaadannay masi iyo lamsi labadaas masaa'il farqi u dhexeeyaa jira farqigaas ilaa wuxuu gaaraa siddeed furuuq siddeed farqi ayuu gaaraa masi iyo lamsi maxaa maxaa la kala yidhaha yacnii lamsiga waxa weeye waa nin iyo naag kale ajnebiya hadday istaabtaan waan soo marnay weysadu inay burayso iyo deliilkeeda waan soo qaadannay masigana waxaa la yidhaha waa qofku cawradiisii inuu asagu iska taabto ama qof kale uu ka taabto marka qofka cawradiisa markuu iska taabanayo iyo adiga markaad haweenay ajnebiya aad istaabataan farqiyaa u dhexeeya labada masalo ilaa siddeed farqiyaa u dhexeeya oo farqiga u dhexeeya waxaa weeye naqdiga ana anaqda fi lmasi khaasun bisaaxibi اlkafi faqad oo qofka cawrada maaragtaahay taabtay weysadu waxay ka buree qofka wax taabtay keliya oo maalan adiga laba nin aad tihiin adigaa ninkan ka taabtay cawradiisii kii taabtay bisay ka buri kii la taabtay ninkii la taabtay weysadiisi waa u saxiix weysadiisi waa u saxiix haweenka iyagana waa saas oo kale laba haween iyagoo ah haddii mid midda kale cawrada ay ka taabato tii wax taabatay uunbaa weysadu ka buri tii laga taabtay ilaa ikhtilaafuljinsi hadduusan jirin tii laga taabtay weysadeedii waa u nadiif oo waa u saxiix masalada labaad ay isku khilaafayaan waxaa weeye laa yushtaradu fi lmasi ikhtilaafu nawc dukuura wa unuuha oo lama shardinayo cawrada taabashadeeda in nin iyo naag ay isku sidaas ay u kala bedelan yihiin shardi ma aha oo waxaa weysada iska burin karaa shaksigii keligiis hadduu istaabto oo nin iyo naagnimo inay isku khilaafaan shardi ma aha taas oo qofka keligiisaaba weysada iska burin karaa hadduu asagu iska taabto waxay kale isku khilaafayaan masiga qad yakuun fi shaksi اlwaaxid fayaxsulu bimasi farji nafsih oo waxay isku khilaafayaan masiga taabashada hal qofaa weysada iska burin kara laakiin tii kaleoo mas'aladii lamsiga waa in laba qof oo kale ajnebiya la helo oo nin iyo naag ah waxay kale isku khilaafayaan an laa yakuuna ilaa bibaatini اlkaf wa buduuni اlasaabiعna meeshay ku jirtaah oo mas'alada cawrada taabashadeeda waxay khaas ku tahay calaacasha iyo faraha calooshooda bis ayay khaas ku tahay haddii jirka intiisa kale lagu taabto markaas weysadii ma burayso sida aan soo marnay laakiin ninka iyo naagtu markay istaabanayaan meel kastay iska taabtaan weysada waa buri lug iyo gacan iyo dhabar iyo meel kastay iska taabtaan ayaa weysada ku buri waxay kaloo isku khilaafayaan annahu qad yakuun fi lmaxram wagayri masalada cawrada taabashadeeda looma shardiyo ajnebinimo oo carruurtii aad dhashay cawradoodii haddii aad taabatid waa kaa buri ilmahaad dhashay cawradood haddaad taabatid xataa masalada lixaad ay isku khilaafayaan waxaa weeye anna masa alfarji almubaani yanqud oo cawrada iyadoo go-an haddii oo inta la gooyo qofka cawradii laga jaray meel taalla haddii aad taabatid weysadii waa kaa buri laakiin haweeney xibinteedoo go-an haddii aad taabatid gacan haweenoo go-an aad meel yacni taabatid weysadii kaa buri mayso iyadu taasna waa isku khilaafayaan waxay kaloo isku khilaafayaan masiga taabashada oo cawraday khaas ku tahay cawrada bis ayay khaas ku tahay oo laba nin haddaysan cawrada iska taaban oo ninkan cawrada haddaadan ka taabanay dhabarka aad ka taabato iyo meel la mid ah weysadaadii waa saxiix weysadaadii waa saxiix waxay kaloo isku khilaafayaan laa yushtaradu alkibar fi lmasi duuna lamsi weynin looma shardinaayo cawrada cawrada taabashadeeda qofku inuu weyn yahay shardi ma ah ilmo yar waxaa la dhashay cawradiisi waa kaa jebine haddaad taabatid laakiin masalatu lamsi waxaa shardi ahayd kabiirayn kabiirayn ayaa shardi ahayd siddeeddaa masale isku khilaafayo faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saara tii bayaani maa yaxrumu biاlxadaث اlasgar wاlmutawasit wاlakbar wuxuu u fasal yahay xadaska yar iyo xadaska dhexdhexaadka iyo xadaska weyn intaasba waxyaalihii xaaraam ku ahaan lahaa oo qofka haddii weysadii ay ka burto ama qofkii janaaba ay ku dhacdo ama haweenaydii xayd oo kale uu ku dhaco dhiig caala uu ku dhaco waxyaalihii xaaraamta noqon lahaa ayuu ka hadlay sheekha raximahu اllahu tacaala man shaksigii shaksigaasoo intaqada wuduu'uhu weysadiisu ay burtay xaruma calayhi shaksigaa waxaa xaaraam ka ah arbacatu ashyaa afar shaya xaaraam ka ah waxaan soo marnay nawaaqid ulwuduء arbaca weysaqaadka waxyaalaha buriya waa afar shay weysadii haddii ay burtay afar shaya xaaraam haddana kaa ah afar shay ayaa xaaraam ka ah weysadu hadday burtay kow waxaa qofka weysadu ka burtay xaaraam ka ah alsalaatu salaad inuu tukado waa xaaraan walow naflan wa salaata janaazatin salaadaasi haba noqoto salaad sunno ah salaad janaasa xataa ha noqoto salaaddii meydka lagu tukanayo xataa ma tukan kartid adigoon weyse qabin waa likhabari saxiixayn xadiiskii saxiixayn wuxuu ahaa laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdatda xataa yatawadac ilaahay ma aqbalayo qof adinka idinka mida salaadiisii haddii weysadu ay ka burto xataa yatawadac ilaa uu ka weyse qaato marka waxaa weeye salaadaan weysaqaad loo qabin ma ansaxayso xadiiska bukhaari iyo muslim iyo tirmidi abu dawuud iyo imaam axmed intaba xadiiska way wariyeen asalaatu salaadii ayaa xaaraam noqonaysa waxaa kaloo la mid a sujuudu tilaawaha isaguna waa la mid oo markii qur-aanka la aqriyo meelaha lagu sujuudo meelaha lagu sujuudo haddii aad gaartid kuma sujuudi kartid oo ma sujuudi kartid adigoon weyse qabinin oo macna salaadu isaguna la mid yahay oo salaadda macnaheedii ayuu la mid yahay waxaa la mid noqonaya sujuudu shukri waa lagaa farxiyey qofka haddii laga farxiyo inuu sujuudu shukri ilaahay u sujuudaa sunno ah farxaddaas ilaahay uu ka farxiyey ilahay inuu sujuudaa sunno ah laakiin markaad sujuudu shukri la imanaysid waa inaad weyse qabto inaad weyse qabto waa shardi maxaa yeeley sujuuddu waxay ka dhigan tahay salaad oo kale wixii salaad oo kale macnaheedaba soo hoosgelaya waa la midoo waa xaaraan oo ma samayn kartid adigoon weyse qabin asalaatu salaaddii ee xaaraana qofka weysadu ka burtay wadawaafu dawaafkii kacbada inuu dawaafana waa xaaraan oo dawaafka shuruuddiisaaba waxaa ka mid a inuu qofku weyse qabo hadduusan qofku weyse qabin dawaafkii ma ansaxayo fardan aw naflan dawaafku ha noqdo dawaaf waajiba ama dawaaf sunno ah dawaafka sunnada waxaa ka mid a ka dawaafi alquduum dawaafkii kow markaad maka soo gelaysay aada samaynaysoo kale waa likhabari alxaakim xadiiskii xaakim uu warinayay tirmidi naftiisa waa wariyee tirmidi iyo xaakim labadaba xadiiska waa wariyeen addawaafu bimansilati salaa wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam dawaafku wuxuu la mid yahay salaadda ilaa ana allaha axalla fiihi nudqa faman nadaqa falaa yandiq ilaa bikhayr wuxuu salaadda uga duwan yahay waa lagu dhex hadli karaa ee qofkii dawaafka ku dhex hadlayow khayr maahane wax kale ha sheegin dawaafka qofki ku dhex hadlayow khayr maahane wax kale ha sheegin uy rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka dawaafku salaaddii uu la mid yahay oo isagana weyse la'aan ma ansaxayo waana xaaraanba kacbada ilaahay in la dawaafo waa xaaraan weyse la'aan wa masu lmusxafi kitaabka qur-aan taabashadiisii ayaa xaaraan ah kitaabka qur-aan in la taabto waa xaaraan qofku isagoon weyse qabin waxaana tusinayo deliil u ah xadiiskii imaam maalik iyo daara qudni ay warinayeen xaakimna uu saxiix yeelay wa aqarahu dahabiyu calaa dalik imaamu dahabina uu ku taqriiriyey tasxiixa xaakim xaakim maadaama xoogaa nooc tasaahula uu ku jiro axaadiista uu tasxiixiyo imaamu dahabi raximah اllahu tacaala xadiiskan waa ku waafaqay inuu saxiix yahay xadiisku xadiisku wuxuu ahaa laa tamasa alqur'aana ilaa wa anta daahir qur-aan ha taabanin adigoo daahira maahani xadiiska maalig iyo daara qudni ayaa wariyey xaakimna wuu saxiix yeelay dahabina wuu ku raacay xadiiska inuu saxiix yahay laa tamasa alqur'aana qur'aan ha taabanin ilaa wa anta daahir adigoon daahir ahayn qur-aan ha taabanin iyo rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi walidaalika qofku isagoon weyse qabinin musxafkii ma taaban karo marka musxaf waxaa loola jeedaa huwa kullu maa kutiba calayhi qur'aan waa wax walboo qur-aan lagu qoray kitaabka musxafka keliya shardi ma aha haddii looxdii qur-aanka lagu qoray loox qur-aan ku qoran yahay oo kale waa la mid musxafka kitaabka keliya warqadaha shardi ma ah loox haddii lagu qoro looxa qur-aan ku qoran yahay ma taaban kartid adigoon weyse qabin lidaraasaana loo qoray in wax laga barto oo laga daraaseeyey walow camuudan tiirba ha ha lagu qoro qur-aanka aw lowxan aw jildan maqaar ha lagu qoro aw qirdaasan ama warqad ha lagu qoro wa kharaja bidalika waxaa baxay atamiima xirsiga xirsigaa baxay wa hiya maa yuktabu fiiha shay min alqur'aan litabaruk wa tucallaqu lagu xiraayo laga laalaadinayo calaa ra'si madaxa maalan oo xirsigaas taabashadiisu iyo xambaaridiisu qofkii isagoon weyse qabin uu iska taabto iska xambaaro waxba shardi maaha maxaa yeele isaga daraase looma qorine sababta loo qoray waxay ahayd in qofka ilaahay ku caafiyo qur-aankaas daawo ahaan waay daawa loo qoray isaga in la daraaseeyo oo wax laga barto looma qorin falaa yaxrumu masuhaa walaa xamluhaa in la taabto taasi xaaraan maaha in la xambaarana xaaraan maaha maa lam tusama haddaan lagu magacaabin musxafan curfan xagga caadada ee dhaqanka haddii aan musxafba la dhahayn oo xirsiba laleeyahayba marka qur-aankaas lagu daawo ahaan loo qoray isaga waa la taaban karaa marka masul musxaf maadaama la yidhi iyo wa xamluhuna waa la mid wa xamluhuna waa xaaraan musxafkii xambaaridiisii dee marba haddii taabashadiiba la diiday xambaaridiina waa min baabi owlaa waa min baabi owlaa ilaa fii mataacin fayaxilu xamluhu macahu tabacan lahu idaa lam yakun maqsuudan bilxamli waxdah laakiin haddii musxafkii boorsoo kale uu kugu dhex jiro boorsadii dharaa ku jira waad xambaari kartaa oo musxafkii haddii markaa wuxuu taabicu yahu iska raacsan yahay alaabtaasuu taabiciya waxaa la diidi keligii inaad qaaddo laakiin haddii alaab alaab ay kugu jirto boorsadii dhara kugu jira waxyaalo kale maacuna kugu jirta musxafkiina dhinacuu boorsada ugu jiraa markaas adigoon weyse qabin waa xambaari kartaa maxaa yeele musxafka keligiis in la di in la qaado ayaa la diidi oo la xambaaro laakiin haddii alaab markaas lala xambaaro maqsuudna asaga uusan ahayn oo xambaaridda asaga aadan u niyeysan markaas waxa weeye waa saxiix oo xambaariddu markaa way ku ansixiyo waa ku xalaal inaad xambaarto wa xamluhu xamlu lmusxafi musxafkii xambaaridiisiina waa xaaraan marka musxaf waxaa jira hadda soo baxay oo la yidhaah almusxaf alectroni musxaf electroni midkan la yidhaah waa midkan jawaalaadka ku jira mobeelada ku jira waa musxaf wuxuu ka mid yahay waxyaalaha la yidhaaho fiqhu nawaasil fiqhu nawaasil ama alqadaaya almucaasira ay dhahaan waxay yidhahaan fiqhu nawaasil ama alqadaaya almucaasira waa masaa'il casrigan timid oo kutubtii hore aysan ka hadlin kutubtii hore kuma hadlaan marka fiqhu nawaasilka mar walbaba haddii mas'alo kutubtii hore aysan ka hadlin adduunka ay timaado waxaa loo bandhigaa qawaacidkii hore maadaama kutubtii hore aysan ka hadlayn culimmadii hore qawaacidkoodii iyo qawaacidkii hore u qornaa uun baa loo bandhigaa marka waxay ka mid tahay masaa'il badanoo waxaa yimid adduunka hadda soo cusboonaado waxaa jira tabaadulu alarxaam wax la yidhaaha yimid riximkii oo la kala bedelanayaa yimid oo islaantan la leeyahay ilmogaleenkaagu riximkaagu carruurtii awood uma laha inuu koriyo inuu kobciyo awood uma laha marka ay caariyeen dhakhtaray u tegayaan riximka ilmagaleenkii naagtan waa laga baxsanaa waa laga caariyeysanaa tan kale riximkeedaan loo gelinaa ilaa laba da-aad saddex da-aad markay ku soo dhasho ayaa haddana meeshii loogu bedela le qaado sidii marada loo kala caariyeystoo kale marka masaa'il noocaasaa hadda yimid oo waxaa weeye masaa'ilka noocaas oo dhan waxay culimmadu u yaqaanaan alqadaaya almucaasira ama fiqhu nawaasil waa wax yimid oo kutubtii hore aan lagu arki jirin bunuugaa jira bunuug la yidhaha bunuug kulmaniyaa jira oo manidii bangiya loo furtayaa jira oo laleeyahay ha la kaydsado manidii la kala iibsanayo qofka codka qurxoon iyo qofka geesiga iyo manidii intuu bangi dhigto oo laga iibsanayo laleeyahay wiil geesi ha ii dhasho islaamihi ay isku tallaalayaan ayaa jira oo yurubkaa ka jira bunuukulmaniyaa la yidhaah waxyaalahaas oo dhan waxyaalo lala yaabay oo casrigan yimid oo la yidhaah alqadaaya almucaasira ama alfiqhu alfiqhu nawaasil la yidhaaho waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in la waafajiyo kutubtii hore wixii ku qoraa kutubtii hore wixii ku qoraa in la waafajiyo kan marka masaladan iyaduna almusxaf alectroni musxafka electroniga ah oo markaas yacni qofkii uu jawaalkiisa mobelkiisa uu ku shubanaayo waxaa la fiirinaa xugum ahaan waxa jawaalkaaga iyo mobelkaaga ku jira ma musxafka qoraallo kale waxaa jira qofku waxaa dhici karta daatooyin kale inay ugu jiraan yacni mobelkiisa inay daatooyin kale ugu jiraan ayaa dhici karta oo waxyaalo badan oo softyaal badan oo soo degsaday ayaa dhici karta inay mobelka ugu jiraan softyaal fara badan oo qofku soo degsaday oon qur-aan ahayn maalan tafsiirha ka buuxa xadiisaa ku jira kutub axkaamaha ku jira luqa alcarabiyaha ku jira haddii softi badan ay kuugu jiraan musxafkii weyse la'aan waa la qaadi karaa maxaa yeelay waxaa ka badan qur-aankii waxyaalaha kale oo mobilkii kuugu jira laakiin haddii mobilkii uu kuugu jiro sooftiga aad soo degsatay ee qur'aanka ah uu ka badan yahay waxyaalaha kale kuugu jira markaa weyse la'aan lama taaban karo maxaa yeelay wuxuu yeelanaa macnihii musxafka wuxuu qaadanaa xukumkii musxafka waxaa jira nadwo lagu qabtay hadda ka hor waddankan qaahira ka dhacday oo looga hadlay yacni musxaf alectronic xukunkiisa culimmadu ay uga hadleen muxuu yahay xukunkiisa marka musxafka electroniga haddii la yidhaaho yacni lama qorinoo qad iyo qalin inta loo qaatay lama qorin taasu kama beddelayso xukunkii musxafnimada xukunkeedii ka beddeli mayso maxaa yeelay xilligii nebigaba sala allahu calayhi wasalam waxa wax lagu qori jiray oo qur-aanka lagu qori jiray iyo habka annaga hadda qur-aanku noogu daabacan yahay isma lahayn iyo qaabkii waxyaaluhu ku qoraa nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii qur-aanku wuxuu ku qoraa geedaha timirta salkooda geedaha salkoodu ku qoraan jiray alwaaxyuu ku qoraan jiray iyo looxow ku qornaan jiray haddaan idhaaho marka ka warran hadda kombyutaraa lagu soo daabacay musxafkii warqadaa lagu yeelay xukun gooniya ma yeelana warqaddaas ma ka beddelaya xukun gooni ah ma yeelanayso xukunkii waa isla meeshii haddii marka musxafka qur'aanka ama alwaax ha lagu qoro ama geed salkii ha lagu qoro ama intaa softi laga dhigo daato yacni ha lagu soo seefgareeyo markaas jawaalaadka iyo mobeelada ha lagu soo shubo waa isla mid waa isla mid waa xukunkii qur-aanku qaadan waxyaalaha debdebaadka kombyutarku markaas lagu soo dejiyey oo qoraalku uu qoraayo maadaama sidii qur-aankii loo akhrisan karo oo hal xaraf uusan ka maqnayn oo hal shaqal uusan ka maqnayn bal xataa uu ka fudud yahayba oo xagga isticmaal ahaanba uu uga fudud yahay xukunkii musxafka ayuu qaadan markaasoo in la xushmeeyo oo musqulaha aan lala gelin oo iyadoon daahir ahayn qofka uusan qaadin ayaa markaas laga maarmaan ah wayaxrumu waxaa xaaraam ah cala aljunubi qofkii junubka ahaa oo janaabadu ay ku dhacday janaabadu qofkii ay ku dhacday waxaa xaaraam ka ah sittatu ashyaa lix shay ayaa xaaraam ka ah junubka waxaa loola jeedaa waa qofkii waxyaalihii qubeyska waajibinaya ay ku dhaceen oo hore usoo marnay waxyaalihii qubeyska waajibinaya oo maniya maalan ka timid haweentiisiiyuu maaragtaahay la kulmay ama maaragtaahay islaantii ayaa sidaas oo kale ninkeedii ula kulantay waxaa junubka ama qofkiiyaa keligiisba maniyu ka timid isagoon waxbaba qofna la kulmin ayaa maniyu ka timid wayaxrumu waxaa xaaraama cala aljunubi qofkii junubka ah waxaa xaaraamka ah sittatu ashyaa'a lix shaya xaaraamka ah alsalaatu salaadiya xaaraamka ah qof janaabo qaba salaadu maka ansaxayso waana xaaraanba inuu tukado qof janaabo qaba ilaa uu soo qubaysto uu soo weyse qaato lilxadiis xadiiskii waxaa u deliila laa yaqbalu llaahu salaatan bigayri tahuur walaa sadaqatan min guluul ilaahay salaad ma aqbalo dahaaro la'aan sadaqana ilaahay ma aqbalo oo min guluul guluul waxaa loola jeedaa xaaraam ah sadaqo xaaraamana ilaahay ma aqbalo salaad aan dahaaro lagu tukanayna ilaahay ma aqbalaayo subxaanahu wa tacaala wa dawaafu dawaafkii ayaa xaaraam ka ah haddee dawaafkii qofkii weysadu ay ka burtay kale ah ayaaba laga xaaraam yeelay maxaad u malayn qof janaaba ku dhacday waa likhabari alxaakim xadiiskii xaakimaa u deliila addawaafu bilbeyti salaa dawaafka beytka ilaahay la dawaafayo waa salaadoo kale salaadoo kale wey qofka janaabada salaada waa xaaraami ka ahayd dawaafkuna waa sidaas oo kale xaaraam wey wa masulmusxafi kitaabkii qur-aan taabashadiisii ayaa xaaraam ka ah qof janaabo qaba wa xamluhu xamlulmusxafi musxafka xambaaridiisii ayaa xaaraan ka ah qof janaabo qaba kitaab qur-aan inuu taabto ama uu qaadou xambaaro waa xaaraan wa lubthu ku daahidiya xaaraam ah filmasjidi masjidka dhexdiisa uu ku daaho qofku masaajidka intuu albaabkan ka soo galo albaabka kale waa ka bixi karaa laakiin masjidkii inuu ku daaho muddo uu joogo waa xaaraan taas oo taasi waxay meel meelka dhacay ku noqone masaajidka ixtiraamkiisii iyo xushmadiisii ayay meelka dhacay ku noqon markaa wa huwa maa wuqifa lisalaad masjid waxaa loola jeedaa wixiiba loo waqfay salaad ahaan walow kaana lubthu biqadri duma'nina daahidda uu ku daahayo wax dheer shardi ma aha qadarkii salaada lagu xasili jirayba hadduu xataa ku daaho waa ku dembaabi masjidkii oo qadarkii rukuuca lagu xasili jiray ama qadarkii sujuudda lagu xasili jiray xataa hadduu ku daaho laa cubuuruhu cubuuru lmasjid masaajidka inuu iska dhex maro xaaraan ma aha wa huwa adukhuulu min baab walkhuruuju min aakhar albaabkan uu ka soo galay kan kalena wuu ka baxay bikhilaafi maa idaa lam yakun lahu masaajidka hadduusan lahayn ilaa baab waaxid laakiin masaajidku hadduu hal albaab leeyahay haddee markaas waxaa imanaysa daahidiya imanayso markaas masaajidkii maba soo geli karo fayamtanicu اdukhuul inuu soo galo ayaa markaas xaaraama ama taradudu inuu masaajidka ku dhex laalaabto fainahu xaraam qofkii janaabada qaba masaajidka inuu ku dhex laalaabtona waa xaaraam kalmugthi ku daahidii la mid tahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa taqrabu الsalaata wa antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun walaa junuban ilaa caabirii sabiilin idinkoo janaabo qabana masaajidii uma dhowaan kartaan ilaa caabirii sabiilin jidka masaajidka kuwa iska maraya inaad tihiin maahane xataa takhtasiluu ilaa aad ka soo qubaysataan wa qiraa'atu اlqur'aan qeybta lixaad ee junubka xaaraamta ka ah waa qur-aanka akhrintiisii qur-aanka inuu akhriyo qof janaabo qabta waa xaaraan ilaa waxyaalaha qur-aanka adkaarta loo adeegsado culimmadu waxay ka soo reebeen oo fuqahadu ay ka soo reebeen qur-aanka adkaarta loo adeegsanayo qofku markaas waa akhriyi karaa isagoo xijaab iyo dikri markaa ula jeeda oo tusaale ahaan qofkii asagoo janaabo qaba ayaa markaa cunto loo keenay bismi illaahi raxmaan raxiim waa dhihi karaa cuntada ku bilaa bismi illahi raxmaan raxiim ayuu ku bilaabi karaa markuu maalan uu korayo gaarigiisa uu korayo oo kale subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniin oo kale aayaddaas oo akhrisan karaa xataa isagoo janaabo qaba markuu uu korayo gaarigii maxaa yele waa qur-aan loogu talagalay adkaar qur-aanka marka adkaarta wuu akhrisan karaa biqasdi addikri isagoo dikri markaa ula jeeda laakiin qur-aan ahaan qur-aan aan adkaar ahayn ma akhrin karo isagoo junub ah wa qiraa'atu lqur'aani qur-aanka akhrintiisii ayaa xaaraan ah wayaxrumu waxaa xaaraam ah bilxaydi bisabab ilxayd xaydka sababtiisii isagana waxaa xaaraam ku ah casharatu ashyaa toban shay gabadhii dhiigga caadadu ay ku dhacday gabadha iyadana waxaa xaaraam ka ah toban shay asalaatu salaad inay tukato waa xaaraan hadday isku daydana salaaddu maba ka ansaxayso waa ku dembaabiba waa ku dembaabi qofku hadday salaad tukato iyadoo dhiig qabta ilaa xadiiskii caaisha wuxuu ahaa kunnaa nu'maru biqadaa'i sawm walaa nu'maru biqadaa'i salaa waxay tihi umuna caaisha waa xadiiska imaamu muslim iyo kayrkiisuba ay wariyeene annaga waxaa nala amri jiray soomka inaan soo qadayno markii dhiiggu nagu dhaco laakiin nalama amri jirin inaan salaadda soo qadayno oo salaaddu waajibkuma aha inay soo qadayaan xilliga dhiigga caadada ay qabaan salaaddii ka tagtay dib u soo qadaymaayaan laakiin soomka bis ayaa nala amri jiray tiri umuna caaisha inaan soo qallayno wadawaafu dawaafkii isaguna waa xaaraan haweeneyda dhiigga caadadu hadday ku dhacdo inay dawaaf yacni samayso oo kacbadii ay dawaafto ama ha noqdo dawaafkii sunnada ah sida dawaafulquduum ama dawaafkii rugniga ah sida dawaaful-ifaada oo kale ama dawaafkii waajibka ahay sida dawaafulwadaaci oo kale ayu dawaaf oo dhan ma samayn karto qofku marba hadday xaa'ido tahay oo dhiigba ay qabto haweenku marka hadday xajka aadaan oo dhiiggu uu ku dhaco haddee markaas way ka joogsanayaan dawaafkii markay soo daahir noqoto ayay iska dawaafi markaasay soo qubaysato oo ay soo weysaysato dhiiggu ka istaago markaasay dawaafka ay iska samayn maxaa yeele dawaafka oo dawaafu rugniga la yidhaaho oo maalinta tobanaad bisha carafo bisha dilxija tobankeeda dawaafka la samaynaayo kaas maba ka tegaayoba hadday meesha iska joogto hoteelkeeda iska joogto toban maalmood laba bilood ka bacdi sanad ka bacdi waad dawaafi kartaa labaatan sano ka bacdi xataa waad dawaafi kartaa ma tegaayo ilaahba u daruureeyey subxaanahu wa tacaala wax kaa tegayo aada dhehayso war maaragtaa xajka dhan amuu iga baaba'aa oo intaan hoteelka ku sugayo oo dhiigga intaan qabo amuu xajku maaragtaa iga tagaa xajkayga eber noqdaa wax eber kaa noqonaya ma ah dawaafka dawaafu rugniga wakhtiba ma lahabo iska soconaa weligeed marka maarkii tartiibtaada dhiiggu kaaga go soo qubaysato soo weysaysato markaa kabacdi ayaad iska samayn dawaafka dawaafu rugniga wa masulmusxaf fii kitaabkii qur-aan taabashadiisii ayaa xaaraan ah wa xamluhu xamlu lmusxafi kitaabka musxafka ah xambaaridiisii ayaa xaaraam ah waxaa kaloo haweeneyda xaaraamka ah kitaabka qur-aan inay taabato iyo inay kitaabkii qur-aankaa xambaarto maadaama dhiiggu uu ku dhacayo dhiig caadaa ilaada ama dhiiggii nifaaskuna waa la mid hadday umul tahay oo dhiiggii nifaaska uu ka socdo isaguna waa ku xugum walubthu kudaahidii ayaa xaaraan ah filmasjidi masaajidkii dhexdiisii inay ku daahdo iyaduna waa xaaraan wa mihluhu ataraddud waxaa la mida inay maaragtaa ku laalaabatana waa la mid oo masaajidkii dhexdiisii ay ku laalaabato waa liqowlihi nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam laa uxilu lmasjida lixaa'idin walaa lijunub nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi masaajidka anugu xalaal uga dhigi maayo u xalaal yeeli maayo haweeney dhiig qabtaa iyo nin qof janaabo qabtaba qof kastoo janaabo qaba iyo haweeney dhiig qabtaa masaajidka xalaal uma aha rawaahu abu daawuud can caaishata radia allahu tacaala canha waxaa xadiidka wariyey abu daawuud min xadiisi caaisha wa qiraa'atu lqur'aani qur'aankii aqrintiisii ayaa ka xaaraama haweenaydii dhiigga caadada qabtay maxaa yeelay xadiiskii wuxuu ahaa tirmidi laa yaqra'u laa taqra'u alxaa'id wala aljunubu shay-an min alqur'aan haweenayda xaa'idada ah iyo kii junubka ahaa labadooduba ma akhrin karaan shay qur'aanka ka mida akhrajahu tirmidiyu fii sunanihi waa xadiis imaamu tirmidi uu sunankiisa uu ku soo saaray wa xasanahu alxaafid almandari xaafid ulmandarina xadiiska waa taxsiiniyey oo wuxuu yidhi sanadkiisu waa xasan waa xadiis sanadkiisu uu xasan yahay marka xadiiskaasuu nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku sheegay gabadha xaa'idada ah iyo ninka janaabada qaba inaysan qur'aanka aysan akhriyi karin walidaalika gabdhaha qaarkoodoo qur-aanka akhrisanaya iyagoo dhiiggii qaba ama musxafkiina taabanaya waa inay iska ilaaliyaan ay ka xalaal miirtaan ilaahayna ay ka baqaan subxaanahu wa tacaala qur-aanka iyo musxafka ilaahayna ay xushmeeyaan oo ay qadariyaan maxaa yeele salaadiyaa lagu diiday dawaafkiyaa lagu diiday ninkii inaad la seexato oo isticmaal aad samaysaan ayaa laydiin diiday intaasoo dhan waxaa ka fadli badan qur-aankii intaasoo dhan oo la diidayo qur-aankiiaba ka sarreeyaba oo ka fadli badan marka waa inay xushmeeyaan ay qadariyaan waalkhuruuj min alkhilaafi mustaxabun masalada hadday khilaafiyo tahana in khilaafka dhanba laga fogaado sidaasaa wanaagsan marka qur-aankuna hadda kuma lumayo oo lix maalmood iyo toddoba maalmood oo gabadha dhiigu hayo intaasoo qur-aan kuma lumay qaarkood waxay ku leeyihin qur-aankaa naga lumaayo qur-aankaa naga lumaayo lix maalmood may qur-aan ku lumahayo haddaba intay daahir yihiin waxaa laga yaabaa lix maalmood ee ka badan inaysan qur-aanka imoog yihiin ayaa dhici karta aysan akhrin qofka saa ku dhahay walidaalika waxaa weye lix maalmood waxaa la mida qur-aan kuma dhumaayo midda kale qur-aanka xataa haddaad ka baqaysid inuu kaa lumo hadda mimerigaaga kuugu jira teleefonka kuugu jira iska daaro oo dhegeyso dhegeyso mimeriga dhegtaas haddaad yacni aayadda aad ku celcelisid oo qur-aanka aad dhegaysanaysid ama qalbiga aad ka akrinaysid oo qalbiga aad uga fekeraysid ama dhegaha aad ka dhegaysanaysid waa xalaal oo qur-aankii taasuusa yacni ku adkayn kartaa inuusan kaa lumaynin walmuruuru maritaankii ayaa xaaraana fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa inay marto ayaa xaaraama haweenaydii oo haweenaydii dhiigga qabtay wasawmu wasawmu soomkiiya xaaraamka ah haweenaydii dhiigga caadada qabtay inay soomto waa xaaraan xilligaa marka soomka soomka maalmaha ka tegey inay soo qadaydana haweenaydaas waa waajib maxaa yeele xadiiskii hadda umna caaisha imaam muslim iyo kayrkiis ay warinayeen oo ay lahayd waxaa nala amri jiray inaan soo qadayno soomka aan soo qadayno laakiin salaadda inaan soo qadayno nalama amri jirinay tiri umna caaisha waddalaaqu furiinkiina waa xaaraan haweeney iyadoo dhiigle in la furo waa xaaraan wa huwa min alkabaa'ir dembiyada waaweyn ayuuna ka mid tahay rag badan waxaa jira aan masaladanba ku baraarugsanaynoo markii madaxooda uu ku soo dhaco uun furiinku iska rida oo wakhtiga ay ridayaan iyo xaaladda ay ku sugan tahay gabadha ay furayaanba aan fiirinaynaa jira maskaxda ma ku soo dhacay iska fur oo ilahay aan ka baqayn subxaana wa tacaala waana kabaa'irta dembiyada waaweyn dembiyada waaweyn oo ilaahay looga fogaanayo wey maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fadalliquuhunna liciddatihinna haweenka fura marka ay ciddada gelayaan gabadhii iyadoo dhiig qabta haddii aad furtid ciddo ma gelayso maalmaha dhiiggu uu socdoo dhan cidda kuma socoto cidda goormay bilaaban markay dhiigga ka qubaysato kabacdi ay cidda kow laleeyahay bilaaban marka maalmahaas waxa wey maalmo ka khasaaray oo adigiina yacni aad furtay ciddana aysan u bilaabanaynin walidaalika waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn oo halista ah ilaa laakiin culimmada fuqahada waxay ka soo reebeen toddoba mas'alo toddoba masalo waxaa jira gabadha iyadoo xayd qabta oo dhiiggii caadada uu ku dhaco markaas in la furi karo oo maalan hadduu yacni dalaaqii uu shardi uga dhigay marka xaydku gebagabada yahay oo xaydku sii dhammaan rabo oo wuxuu yidhi tusaale ahaan anti daaliq fii aakhiri juz-in min xaydik xaydkaagu markuu gebagaba yahay ayaad furanta uu yidhi de markaas waxaa yacni isla markaaba hore waxay ka geli daahirnimadii daahirnimadii aa u soo dhow markaa xaaraan ma noqonayso masalada labaad waa ma islaanta uu furayo haddii islaan uu la seexday aysan ahayn waa imra'a hayr madkhuul biha maba istaabanba nikaax bisaa dhex maray mooye isma taaban dee markaas xaa'idadaba ha noqoto haddii doontee waa iska furi karaa maxaa yeele ciddo ku dheeraanaysa maba jirto maalin saacaddaad furto isla saacaddaasay nin guursan kartaa ciddo ku dheeraanaysa ma jirto ciddaa welba laga baqayo inay ku dheeraato tan saddexaad waa islaantu hadday uur asaga u leedahay uur hadday u leedahay islaantu hadday uur leedahay hadda isla markaasiba ciddo iska dhex geli oo ciddada waxay ku geli uurka markay dhasho ayaa ciddadu mar walbaba u dhammaan lahayd tan afaraadna waxaa weeye dalaaqa haddii iyadu ay codsato lacag ku iibsato ayadaa codsatayoo waa khuluc khuluc ay samaysatay waxay tihi intaasoo way ku dhibtootay ninka dhaqankiisii markaasi waxay tihi intaasoo lacagahan ku siina iska kayfur haddii iyaduba khuluc ay samaysay markaa dalaaqu xaaraan noqon maayo xataa xaa'idadaba ha noqoto maxaa yaele iyadaa raalli ku noqotay in ciddadu ay ku dheeraato kan shanaadna waxaa weeye dalaaqu inuu ku dhacay iilaa iilaa uu ku dhacayo markii hore uu ka dhaartay afar bilood iyo wax ka badan ayuu ka dhaartay oo afar bilood iyo wax ka badan inuusan isticmaalaynin uusan la jiifanaynin uusan naagaysanaynin ayuu ka dhaartay muddadii afar bilood ka badan markii la joogo ayuu waxay tidhi war ama ii soo laabo oo dee ninka iyo naagta xaqa ay isku leeyihiin ii gud ama iska kay fur markaasuu sidaa uu ku furay markay dalbatay ka bacdi ayuu furay markaasna xaaraan noqon mayso waxaa kaloo la mida sidaas oo kale haddii dhexdoodii shiqaaq iyo khilaaf uu maro masalada lixaad haweenkii ninkii iyo naagtii isqabay hadday iskhilaafaan oo ay ka xaakim yeelato iyadu yacni qaraabadeedii mid ka mida isaguna qaraabadiisii mid ka mida uu ka xaakim yeesho oo xukunkii markaas laysku waafaqo inay isfuraan inay isfuraan oo xaakimkii asagu uu u dhiibtay talada oo dalaaqii uu u wakiishay xaakimkiiyaa furay kii qaraabadii u wakiisho yidhi aniga haddii dalaaq arrintu ay gaarto waxaad wakiil buuxa iga tahay inaad haweentayda iga furto hadde xaakimkaa hadduu u dhiibto shaqaaqba uu jiro markaas xaaraan ma aha dalaaqaasi kan kale waxa weeye masalada ugu dambaysa oo toddobaad waa haddii sayidku addoontiisa uu ku yidhaaho in dallaqaki azawju lyowm fa anti xura addoonay ahayd islaantu ninaa qabay markaasuu wuxuu yidhi hadduu ninkaagu ku furo maantay waa ku xoraynahu yidhi xuraata haddee wax walba waxaa uga macaan xurnimada xurnimada warhaad war ifuray leeda mar haddaan xurnimo helayo ma ilaa furiinkaaba xurnimadaydu ku xihan tahaye warniyaho ifur ninkeedia saa u furay horay ka xoroobi toddobadaas mas'alo islaanta iyadoo xaa'ido ah waa la furi karaa walmuruuru kan sagaalaad maritaana xaaraana filmasjidi masaajidka islaantu ay dhex marto xaa'idadaa in khaafad hadday ka cabsanayso talwiihahu masaajidka hallayntiis masaajidka inay hallayso haddayba ka baqayso kudaahid iska dhaafa inay dhex marto ayaa xataa xaaraam ah hadday ka baqayso inay wax uga daataan masaajidka dhexdiisa inay wax uga daataan hadday ka baqayso walistimtaacu raaxaysiya xaaraana bimaa maxal looga raaxaysto maxalkaasoo bayna surati wa rugba jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa inuu ninkii uu ka salsalaaxo jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa waa xaaraan inuu ka salsalaaxo inuu haddee u galmoodo waddiyo jimaac uu sameeyana kaba sii daranba والله سبحانه وتعالى أعلم